xili dhowaan maamulka dowlada hoose ee dhuusamareeb ay isbeddel ku sameeyeen hogaanka ururka haweenka caasimada galmudug ee dhuusamareeb ayaa munaasabada ay xilka kula wareegayeen gudoomiyihii hore iyo gudoomiyaha cusub waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka dowlada hoose oo uu kamid yahay xogayaha maamulka dowlada hoose ee dhuusamareeb cabdisalaan caabi aadan iyo mas-uuliyiin kale oo qeyb ka yahay xogayaha arrimaha bulshada dowlada hoose ee dhuusamareeb agaasimaha haweenka iyo xuquuqul insaanka ee galmudug ugu horeyn waxaa munaasabada ka hadlay gudoomiyii hore ee ururka haweenka caasimada galmudug ee dhuusamareeb dahabo aadan waxaayna faahfaahin dheeraada ka bixisay waxyaabihii uurgaleyntii ay xafiiska joogtay iyadoona soo dhaweysay gudoomiyaha cusub maanta oo taariikhdu tahay sagaaliyo tobanka bisha tobanaad labakunilabaataniyo shan waxaan rabnaa halkaan inaan ku wareejiyo xil wareejin anoo ah gudoomiyaha ururka haweenka caasimada magaciiguna yahay dahabo aadan maxamuud waxaan rabaa inaan ka hadlo waxyaabaha aan wareejinaya iyo waxqabadkii iyo xilligai aan kusoo biiray haweenka xilkan la ii dhiibay xilkan waxaa la ii dhiibay labakunlabaataniyo saddex bishii saddexaad waxaan soo marnay waqti adag aan soo marnay iyo waqtiyo kala gedisan waxaan isla soo shaqeynay haween iyo maxay tahay dhallinyaro iyo bulshada qaybaheeda kala gedisan sida odayaasha dhaqanka iyo dhallinyarada iyo haweenka caasimada degmada iyo maamulka iyo intii ka dhexaysa dowlada galmudug waxaan horta mahad celin u jeedinayaa meeshaan aan uga mahad celinayaa degmada iyo gudoomiyihii soo magacaabay ee xilkan ii dhiibay bishii saddexaad ee gudoomiye cali maxamed geed qorow iyo ku-xigeenkiisa cabdisamed salaad aadan dhammaantiin dhammaanteed waa u mahad celinayaa sidii iila soo shaqeeyeen oo wanaagsanayd shaqo hufan oo qurux badan ayaan soo qabanay ujeediin ayaa lagu daray afar qolaan ku daray shaqadooduna ay socoto run ahaantii shaqo qurux badana ka socoto haweenka caasimadda ayaa wax lagu baraa dhinaceeda gudoomiyaha cusub ee ururka haweenka dhuusamareeba shuuco maxamed cali ayaa u mahad celisay hoggaankiyada ka horreysay waxayna ballan qaaday in dadaalada ay halkaa kasii wadi doonto islamarkaana ay horumari doonto haweenka caasimada galmudug ee dhuusamareeb oo dhex maraysa ururka haweenka caasimada galmudug ee dhuusamareeb intaana waa ururadii kamid ahaayeen bulshada ama ama degmad ha ahaadaan ama dadweynaha jooga ha ahaadaan galabta waxaa markhaati laga yahay xilwareejintaas intii naasna u timaadeen si qurux badan ayaa gudoomiye iga horeeye u wareejiyey xilka iguna wareejiyey intaa kabacdi waxaan leeyahay gudoomiye haddaad aniga xilka igu wareejiyey ma aadan tegin waa ila joogtaa waana ila shaqaynaysaa waana islamidaan nahay intii hore iyo inta dambe isla meeshanadii baan nahay xil uunbaa kala wareegee dadkuma kala wareegin meeshiisiiba ahaanaysaa xogayaha maamulka dowlada hoose ee dhuusamareeba cabdisalaam caabi aadan ayaa dhinaciisa u mahad celiyey hogaankii ururka haweenka isagoona la dardaalmay hogaanka cusub ee xilka la wareegay ayaga haddii ilaahay idmo laga rajaynayo shaqo aada iyo aad maaragtay heerkeed u sarreeyo oo xaqiiqdii aan ognahay mas-uuliyad inaysan sahlanayn lagana rabo haddii ilaahay idmo sidii bulshada ay isu wadi lahaayeen inay dhexda u xirtaan sidai haweenka dhammaantiisa caasimada isugu wadi lahaayeen ay dhexda u xirtaan waxaan idiin rajaynaynaa haddii ilaahay idmo inaad mas-uuliyaddaas ka soo baxdaan si maaragta ay ii sheeg aada ognahay oo xaaladaha jira iyadoo lagu shaqaynaya haddana ka dowlad hoose ahaan haddii ilaahay idmo garabkiinaan taagnaa doonaa waana in la shaqay doonaa si dhow ururka haweenka uu qeybka ururada bulshada rayidka kooda ugu firfircoon ayaa waxaa xarunta ururka haweenka ee dhuusamareeb sidoo kale ay soo saartaa haween la xirfado maadaama ay gacanta ku hayaan in ka badan boqol haween oo ay baraan xirfado kala duwan